Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacaana subax wanaagsan dhegeystayaal wasiirka ee qodobadaan warkii subax idinkugu hayna waxaa ka mid ah wasiirka isboortiga iyo dhallinyarada dalka oo sheegay inuusan iscasilayn madaxii wagnaah oo lagu soo waramayo inuu ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay ruushka iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda qatar kulan wacan subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal ah waa subaxnimo khamiisa taariikhdu waa afar iyo labaatanka bisha sideedaad ee agasta sanada labada kun labaatan iyo saddexda qodobadaasaad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada wasiirka isboortiga iyo dhalinyarada dalka abaabo nawamba ayaa meesha ka saaray inuu iscasilo sababo la xiriira maamul xumo iyo wasaaradiisa isaga ee dabcan waxqabadkiisa ku difaacay inay ee kudayasho mudan yihiin nawamba oo kasoo hormuuqday baarlamaanka si ooga jawaabo tabashooyin ku saabsan dayacaada wasaaradiisa ayaa difaacay waxqabadkiisa isagoo ku dayday in sababaha la horgeeyey sharci dejiyaasha aysan ku filayn xilka qaadista ee xilka qaadistiisa waxa uu xusay inaysan shaki oga jirin inay si wanaagsan u gudanayaan howshiisa ama waajibaadkiisa shaqo isagoo isagoo ah wasiirka isboortiga fanka iyo sidoo kale dhallinyarada wasiirka ayaa qiray inuu aaminsan yahay in gebi ahaanba aysan jirin sababo ku filan oo ku kalifi karto iscasilaadiisa sababto wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay inuu si wanaagsan u gudanayo ee mas-uulkiisa ama mas-uuliyadiisa ku aadan wasaaradaasi uu mas-uulka ka yahay wasiirka ayaa dabcan sheegay ama wasiirka isboortiga dhallinyarada iyo fanka ee dalka ayaa la hadalhayay kadib markii ay soo baxday faahin aan si dabcan ah si la sheegay inay ku aadanayd in si xun loo maamulayo kooxda kenya ee ka qayb gashay ciyaarihii olombikada ee lagu qabtay magaalada baarliin ee dalka jarmalka bishii bishii ee dabcan lixaad ee sanadkan labada kun labaatan iyo saddexda xildhibaanadu waxay farta ku fiiqeen in wasiirka iyagoo xubnaa dabcan qaar ka cawday soo dhoweyntii labaatan iyo shantii ciyaartooy markii ay dalka dib ugu soo laabteen kadib ciyaarihii olombikada ee la qabtay shan iyo tobankii ilaa labaatan iyo shantii bishii juun nawamba si kastaba ha ahaatee wuxuu isdifaacay isagoo sheegay inuu maqnaa maalintii ay kooxda ka dhooftay dalka si ay uga qayb gasho tartamadaasi caalamiga ah wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ayaa sharaxay inay mataleen mas-uuliyiintii ugu sarreysay ee wasaaradiisa oo booskiisii sheegay in markaasi ay iyaga u buuxiyeen
sagaashan iyo toddoba dhibic saddex star f m weyjeer iyo habaasweyne
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa xafiiskiisa wuxuu ku qaabilay danjiraha dowladda qatar ee soomaaliya mudane cabdalle bin saliim oo ay ka wada hadleen xoojinta xidhiirka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal ee walaalaha ra-iisul wasaare xamse ayaa uga mahad celiyay dowladda qatar taageero uu sheegay inay siiso soomaaliya gaar ahaana dhinacyada amniga horumarinta adeegyada asaasiga iyo gargaarka dhankiisa danjire cabdalle ayaa sheegay inay sii wadi doonto dowladda qatar taageerada dhinacyada kala duwan ay mar weliba la garab taagan yihiin dowladda iyo shacabka soomaaliyeed wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland maxamuud caydiid dirir ayaa sheegay in go-aanadii kasoo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya ay yihiin go-aano aanan quseyn shirkadaha isgaarsiinta ee maamul goboleedkaasi soomaaliyeed ee puntland wasiirku wuxuu sheegay shirkadaha ka howlgala puntland inay amarkaasi qaadanayn wuxuuna sheegay inay wadayaan xeerarka iyo siyaasadda baraha bulshada ee puntland si gaara u quseeyo wasiirka ayaa sheegay in dhowaan golaha la horgeyn doono arrimaha sidoo kale wuxuu sheegay in dabcan markii uu sharcigaasi soo baxo ay cid kasta si qaldan ee dabcan uga faa-iideysan karto ama xadgudub laga sameyn karo sabab la xiriirto inuuna jirin sharci ku aadan la xisaabtankiisa iyo xeer la-aan markaasi jirto oo lagu ciqaabi karo maruu arrimahan ka hadlayay ayaa wasiirku waxaa hadaladiisii ka mid ah ay shirkadaha isgaarsiintu ka yeelayaan amaradii ay soo saartay wasaaradda boose ee isgaarsiinta dowladda federaalka magaalada muqdisho puntland haddii aan ka warranno iyo doorka ay shirkaduhu qaadanayaan amarkaas waxaad la socotaan dalku uu maaragtay inuu yahay nidaam federaala inuu shuruucda lagu kala dus- duwan yahay waxaad la socotaan in shirkaduhu deegaanada ay ku kala duwan yihiin oo shirkaduhu meelaha ay ka howlgalaan iyo meelaha ay ka howlgaleen inay jireen deegaamada ku dhaqanka shuruucdana in lagu kala horreeyey oo puntland ay kaga horreysay dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dhammaantood ay nidaamka dawliga iyo shuruucda kaga horreysay oo iyadoo shuruuc leh oo dowladnimo leh ay inta kale dhalatay dowladda puntland waxay leedahay xeerka saxaafadda oo ay ku jiraan anshaxa qofkii maaragtay si xun oo aan loo baahnayn wax u soo tebiya xeerar qabanaya inay jiraan arrimaha baraha bulshada haddaynu u soo noqonno toddobaadadii ugu dambeeyey ama bilihii ugu dambeysay daraasaad bay dowladda puntland ka waday eh, ilaa golaha wasiirada ku siman Eh, arrintaasi weli waa ay socotaa dhammaystir bayna maraysaa insha allah haddii allan ka dhigo toddobaadada soo socdana golaha wasiirada waxaa la rajaynayaa inay maaragtay tala soo jeedintooda dhammeeyaan golaha baarlamaankana loo gudbiyo wixii ka soo baxa markaa oo baraha bulshada eh, maaragtay lagula dhaqmayo siyaasadahaas iyo xeerarkaas wixii ka soo baxa ayaa sharci u noqonaya oo lagu kabayo xeerka ciqaabta soomaaliyeed hadda waxaanu wadnaa waxa la- siyaasadda iyo xeerka baraha bulshada iyaga laftigooda een wixii een qofku shakhsiyan ama shirkadi ay baraha bulshada ama saxaafadda gaar uga geysato xeerarkaasi way qaban doonaan xilliga ay dhammaadaan baanuna tashi ka geli doonaa waxa laga yeelayo iyadoo eh, baraha bulshada loo isticmaalo waxyaabo wanaagsan iyo waxyaabo xunxun waan ognahay one expert inuu khamaar yahay Een, marka uu sharcigaasi soo baxana waxaan rajaynayaa isaga tallaabo in laga qaadi doono haddii alla idin kor markuu sharcigaasi soo baxo waxaan ognahay oo maaragtay puntland lagu dhaqmaa waxaan sharci loo cuskada lahayn inaan ciddan loo qabsanin oo maaragtay ay jiitami karto ama daba dheeraan karto ama shakhsiga isaga iyo dowlad isku qabsadaan dee inuu og- inuu og yahay muwaadin yahay oo xeerarka iyo shuruucda dalka og yahay oo ku odhanayo een, maaragtay maxaa ay qabanayo oo maaragtay xeerka ay qabanaya muxuu yahay maan ogeyn oo ogaalaan bay iga tahay amaba uu ka doodi karo sidaa awgeed Een, marka siyaasadda iyo xeerka baraha bulshada uu soo baxo insha allah haddii alla ka dhigo iyo ka wacyigelintu iyo kii saxaafadda dib u eegid lagu sameeyey marka ay soo baxaan wadatashi baa laga geli doonaa waxa laga sameeyo arrimaha bulshada arrimaha baraha bulshada wixii aan ku habboonayn in mujtamaca ay soo gaarhaan shirkadaha isgaarsiintana markaas ayaanu la wadaagi doonaa haddii alla idinku dhigo sidaa awgeed kuma khasbana shirkadaha isgaarsiintu inay fuliyaan mana fulin karaan amarada magaalada muqdisho ka soo baxaya kulan looga hadlayay xaaladda sool loogana tacsiyeynayay allaha u naxariistee abwaan jaamac kadiye ayaa lagu qabtay magaalada mombasa
kulankan ay magaaladani mombaaso ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah in dheergaraadka kasoo jeeda deegaanka khaatumo steed ee ku nool magaaladani ayaa waxa ay diiradda ay ku saareen xaaladihii ugu dambeeyey ay deegaankaasi ka taagan
waxaana laga sugayaa taageero aada u fidsan inay ma aragtaa oo meelaan deganahay ama nairobi ha noqoto ama mombasa ha noqoto ama gaarisa ha noqoto inaan muujinno taageeraheenna inaan muujinno oo aan isu soo bixinno oo wixii aan u qaban karnana aan la qabannaa
Ee, nimanka reer waqooyi yaanu deriska nahay Een, waxay yidhaahdaan waana la dulmiyey Een, s- afartan sannadood bay adduunka wareegayeen diyaarad beenay sufojari ay saareen hargeysa Een, dulmigii iyagu ay ka cabanayeen mid ka sii xun ayay samaynayaan culimmadoodii iyo waxgaradkoodiina ayaan ka qabanayn
ee, qofka muslimkaa marka loogu yimaado gurigiisa iyo m- xoolihiisa iyo naftiisa waxaa waajib ku ah inuu naftiisa isdifaaco waxaana waajib ah inuu ma aragtay iska dulqaado dulligaas ilaahay ma saarin naf waliba iyadoo horey dhalatay inuu qofkaasi ma aragtay naftiisa badbaadsado waa waajib saaran wey Een, waxaanu leenahay een, abhin dambe oo nimankaa la abhinayaa ma jirtee ee, dad muslimiin aad ku soo duusheen ee guryahoodii jooga aamin ah marka waxaad ku socotaan waa dulmi inaad guryahooda dumisaan masaajidda dumisaan isbitaallada dumisaan oo aad maaragtay ee, dadkaas u joogay nabadgelyada aad qaxisaan haweenkii iyo carruurtii iyo odayaashii qaar aad laysaan qaar ay qaxaan qaar yacni intaas oo dhibaato ah oo aad geysateen ee, wax maaragtay idiin baneeyey sharciga islaamka iyo maaragtay xuquuqda bini aadanka iyo wax allaala wixii lamida midna ma jiraan waxaanu leenahay guryihiinnu haydan deeqeen meeshii ilaahay idinku abuuray ha idin deeqdo kasoo qaybgalayaasha kulanka ayaa sidoo kale waxay ka tacsideen geeridii abwan kediya iyo weliba sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha deegaankaasi oo ku geeriyooday weerarka haatan muddada sideed bilooda ka socda deegaanka laasacaano siday hadalka u dhigeen
meeshan maanta waxaan isugu imaanay inaan maaragtay tacsi u dirno abwaankeennii jaamac kadiye oo naga baxay iyo intii ka horraysayba say jamaahiirtii hawsha maaragtay ee, u bilaamatayba muddo siddeed biloodba dadka lagu xasuuqayo xaqdarrada gacanta ka xaqdaran ay ku xasuuqaysay ee, laascaanood iyo gobolka sool iyo sanaag iyo cayn aad iyo aad baan maaragtay arrintaasaytana cambaare u cambaaraynaynaa dadka soomaaliyeed oo dhanna waxaan leeyahay war ilaahay intaad ka baqdaan dulmiga ha u hiilinine dulmiga qabta dulmiga inuu wax dulmiya ha ugu hiilinina ee dulmiga qabta soomaaliyay dulmiga iska qabta idinkaa isdhibaya idinkaa isbaabi'inaya dalkiinna weeye waxaa loo socdaa naijer maanta waxaa loogu tashanayaa oo reer galbeed iyo afrikaanba ugu tashanayaan waa khayraadka ku jira weeye hadalkooda ayaa iyagoo sii wata odayaashii iyo aqoon-yahanadii kulankani kasoo qaybgalay ayaa waxa ay sheegeen in deegaanada sool iyo sanaag iyo cayn ay u ahaayeen udub dhexaada la dagaalankii gumaystihii ingiriiska iyo weliba sidoo kale inay muujiyeen diidmayska caabin gumaysigaasiya marka laga soo bilaabo wakhtigii daraawiishta oo aad garanaysaan waxa ugu horreeyey oo dadkaas diidanayeen wuxuu ahaa in diintoodii islaamka ah lasoo farageliyo oo dhaqankoodii islaamka ah lasoo farageliyo marka waxay ka hortageen cadowgii wakhtigaa jiray oo dunida ugu awood badnaa oo subar baawer ahaa bay ka hortageen iyadoo daa'ifo yar ilaahay subxana wa tacaala guusha waa siiyey waxaana ilaahay makansiiyey dhulkoodii
ugu dambeyn sidoo kale kulankan ayaa waxaa sidoo kale lagu bogaadiyey maamulka khaatimo state ee dhowaan la doortay iyadoona loogu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii cadaaladda u heli lahaayeen dadka deegaankaasi kasoo jeeda waa kulankii ugu horreeyey oo noociisa oo lagu qabtay magaalada mombasa oo looga hadlayey xaaladda deegaanada khaatimo state iyadoona kulamo noocani oo kale ay ka qabsoomeen meelo ka mid a dalkani kenya maxamed cabdi bowtaan warbaahinta star magaalada mombasa
waxaa jirta cabsi laga qaba in hogaamiyaha weekan ah uu ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay waqooyiga moscow sida ay sheegtay waa baahin caalamiya qaybo badan oo warbaahinta ayaa sheegaya in uu dabcan lasoo bandhigay muuqaalkii ugu horreeyey maanta tan iyo markii ay isku dhaceen hogaamiyaha ruushka valadimir putin inuu dhintay dabcan u dhintay sababta magaciisa ayaa la sheegay in lagu qoray warqadda caddaynta diyaaradda dhacday ugu yaraan toban qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen kadib markii diyaaradda qaaska ay ku burburtay waqooyiga ee moscow iyadoo hay-adda duulista rayidka ruushka ay sheegtay in uu ku jiray liiska rakaabkaasi diyaaradda ay la gadoontay toddoba rakaab iyo saddex shaqaale ah ayaa saarnaa diyaaraddaasi taasi oo kasoo duushay moscow kuna socotay sontbostbarg sidaa ay sheegtay wakaalada wararka ee taasoo soo xigatay sky news diyaaradda ayaa la sheegay inay ku burburtay gobolka tivac ee waqooyiga magaalada moscow muuqaalo badan oo lasoo dhigay baraha bulshada ayaana u muuqday inay muujinayaan burburka diyaaraddaasi qodobkaas dibadeed ayaa ugu dambeeyay warkiisa waxaad kala socoteen idaacadista fm codka gobolka waqooyi bari anigo xamdi goreydeen akhrinaya yuusuf bakadna uu farsameynayay tan intaa dib ugu kulmeyno warkan warka xiga nabad ahada